nidaamyo qarax bay damceen shacabka baardheere waxyeelo ugu geystaan alle mahadis waa la fashiyey ciidamada amsom ee ku sugan baardheere khaasadan kuwa etoobiya baa xog laga helay darteed ku fashiliyey magaalada afkeeda qaraxaas hore laba dhaawac bay dadka rayidka kasoo gaareen dad deegaanka ka dhawaa ciidamada amsomna ilaa kasoo gaartay iyagana dhaawacyo u badnaa qaraxii labaad wuxuu ahaa miinooyin saakii ay ku xabaaleen wadada magaalada dhex marto meeshaan masaajid i d c area marka labadaa mino caadiyan ciidamo minabaarayaal ah oo amsom ah ayaa maaragtay marayay way qarxiyeen midna iyadoon la qarxinin lasoo saaray labana waa qaxeen qaxaa marka saakii allah u naxariistay laba qof oo shacabka ahna waa ku dhinteen shan kalena waa ku dhaawacmeen laakiin ciidamadii badbaadeen marka saas daadarkiisid tabarisay waa inay intay sameeyaan qarax ama gaari kasoo bixiyaan ama qof kasoo xiraan ama ay miino dhigaan xugtaa sax ma ahan haddaan kugu caddeeyo annaga dhimashada waa laba shacab ah qof dumar ah iyo nin baa ku dhinta allah u naxariisto afar kalena waa ku dhaawacmeen xagga ciidanka miinabaarka amsom ama kuwa etoobiya laba qof oo dhaawac soo gaari baa jirtay laakiin wax dhimashaa ma jirin xaqiiqataa maya maya aniga maanta mas-uuliyadii dowladda waxba kama qarsoomayaano ciidanka ama kan ethoobia ha ahaada ama kaayada soomaaliyeed ha ahaada waa laba ciidan oo iskugu kaayamid ah markii boqoshaan ku tegnay wixii dhacayna indhaha iyagan kusoo aragnay maaha sida shacabka wax baa la arkayay wax baa la qaadayay wax baa qarsoon maaha rintii waa arrin ciidamada amniga ee magaalada aan saarayno silaaceeda laakiin haddana kuwan waa dad kula nool kulamid ah kulamidaba farsamo kasta adeegsanayo mar hore weli jirta dhowr jeer inay baardheer qaraxyo noocan ama miilooyin ku xabalaan laakiin ciidan geesiyaasha ah yaa si adag uga howlgalay sanadkan dambe way deganayd marka arrintaasu dib baan u baarayna bal halka khaladka ka yimid siday ugu suurto gashay inay magaalada dhexdeeda miilooyinka ku xabaalaan cilada halkay ka timid marka dib baan u baaraynaa laakiin waa arrin saa u dhacday bay ahayd